warar ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in shan iyo toban qof ay ku dhinteen qarax qabsaday baabuur ay saaraayeen dad rayad ah oo ka dhacay nawaaxiga tuulada gololey oo waqooyi ka xigta magaalada balcad warkan waxaa noo soo diray goordhoweed waryaheena v o a xuseen xasan dhaqane sida ay xaqiijinayaan ila deegaanka ku sugan in ka badan shan iyo toban qof ayaa lagu dilay kadib markii gaari ay la socdeen miino kuwa dhulka lagu aaso ay kula qaraxdeen duleedka waqooyi degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dad deegaanka ku sugan ayaa v o a u sheegay in qaraxa oo ka dhacay meel u dhow deegaanka gololey uu burburiyey gaari kuwa dadweynaha qaada kaasoo rakaab kasoo qaaday magaalada muqdisho kuna sii jeeda magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle gaariga qaraxa ku dhacay ayaa waxaa la sheegay inay saarnaayeen ilaa afar iyo labaatan qof dad aan ka badnayn shan qof oo qaba qaarkood dhaawacyo culus ayaa la sheegay inay ka badbaadeen dhammaan rakaabkii saarnaa gaariga meel aan ka fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa ka socda dhismo wado oo ay iska kaashanayaan guddiga ganacsatada iyo gaadiidleyda gobolka shabeellaha dhexe ilaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay amniga wadada isku xirta balcad iyo jowhar waxay ahayd mid aada u halis badan weeraro ka dhacayna waxaa lagu dilay saraakiil ciidan oo isugu jira soomaali iyo amisom xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe xubno ka tirsan iyo dad shacab ah ilaa iyo xilligan wax wara kama soo bixin maamulka hirshabeelle oo ku saabsan weerarka iyo qaraxa lagu dilay dadka shacabka ee ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne